أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus maanta idiin heysakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa si aada u hadalhaysa mucaarakadii barakeysneed ee shalay ka dhacday degmada aadaybaal iyo jabka xoogan ee soo gaaray murtadiinta maamul goboleedka shaadale diriirka ee somalilan ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay fashilantay islamarkaana ay hakiyeen wadahadaladii u socday walaad saamiga hiiraan ayaa ka hadashay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka aboori ee bariga wilaayada hiiraan kataab al ikhbaari ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii mujaahidiintu ay ku qabsadeen degmada masaaji aliguduud ee wilaayada shabeellehe madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad garguut ayaa qirtay in ciidankiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhexmaray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada muntaqa ballaarna lagu bogaadinayay furashada degmada aadayabal ayaa lagu qabtay degmooyin ka tirsan wilaa saamiga ee baay waa duhurnimo khamiis ah taariikhuna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan warbaahinta caalamka ayaa si aada u hadalhaysa macarikadii barakaysnada shalay ka dhacday degmada aadayabaal iyo jabka xoogan ee murtadiinta soo gaaray faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare warbaahinta uga afka dheer adduunka ayaa aad u hadalhaya weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxayna badankoodu si siman uga hadlayaan dagaalkaasi iyo jabkii soo gaaray maleeshiyaadka xasan gurguurte inta badan warfadyeennada caalamiga ah ayaa si weyn uga hadlaya wacdarihii ay mujaahidiintu ka dhigeen degmada aadan yabaal iyo jabkii xooganaa ee dhabarka loo saariyey maleeshiyaadka riddada wargeesyada washington post iyo start and strevis ayaa iyagoo soo xiganaya ilawareedyo militari sheegay in dagaalkan mujaahidiintu ay kula wareegeen aadan yabaal khasaare lixaale lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkii garguurtay uu soo bakhtay afuufay waxa ay xuseen wargeysyadu in aadan yabaal ay tahay magaalo istaraatiiji ah oo saldhig weyn u ahayd maleeshiyaadka garguurte waxay la wareegitaankeedu ku sifeeyeen ifafaale muujinaya in lagu kala baxay dagaalkii ka socday soomaaliya guushuna ay raacday mujaahidiinta xarakada al-shabaab sidoo kale wargeysyadan oo soo xiganaya ilo deegaanka ah ayaa sheegay in mujaahidiintu ay sidoo kale la wareegeen si buuxdana gacanta ugu hayaan deegaanka aboorey ee dhaca duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan warbaahinta turkiga ee anatol iyo t r t ayaa shalay baahiyey in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen maleeshiyaadka kooxda riddada islamarkaana si buuxda ula wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee aadayabaal waxa ay sidoo kale sheegeen in magaalada aadayabaal ay leedahay muhiimad ciidan oo istaraatiiji ah islamarkaana u adeegto xudunta saadka ee isku xidha maamul goboleedyada riddada ah ee hirshabeelle iyo galmudug al-shabaab ayaa in ka badan lix iyo toban sanno dagaal kula jirta dowladda soomaaliya waxayna inta badan beegsadaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda ayaa lagu yidhi warbixinta ay daabacday warbaahintan laga leeyahay dalka turkiga wakaaladda wararka ee royters oo laga leeyahay ingiriiska iyo kuwo kale oo faransiis ah ayaa ka dhawaajiyey in dagaalkan shalay ka dhacay aadan yabaal uu yimid xilli mustaqbalka taageerada amniga ee kooxda villa soomaaliya ee caalamku uu u muuqdo mid halis ku jira royters iyo aljaziira ayaa xusay in dagaalkani uu ku soo aaday xilli dowladda maraykanku ay ka hortimid islamarkaana hubinta la-aan farabadini ay dul hoganayso maalgelinta ciidamada kufaarta afrikanta ee loo bixiyey ee u som dagaalkan aadan yabaal ayay mujaahidiintu dhegta dhiigga u dareen maleeshiyaadkii ashaadala dirirka ahaa ee ku horgudboonaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana bakhtiga iyo dhaawaca maleeshiyaadkaasi uu gaaray boqol lix iyo labaatan askari mujaahidiinta ayaa dagaalkan kusoo furtay khaniimo aad u fara badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee saanadda militariga waxaana sidoo kale geesyada tawxiidku ay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal raayada tawxiidka ayaana maalintii labaad ka babanaysa degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe jasaaka allaahu khayran walaalka caliyare walaasaamiga hiiraan ayaa ka hadashay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasan ee warbixintaasi inoo eegaya kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda islaamiga andalus sheekh guuleed abuwnabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa uu ka warbixiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan waxaana waaliga uu sheegay in dagaaladaasi cadowga ay isku dayeen inay deegaankaasi la wareegaan balse allaha fadligii ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta isbuuc oo dagaalka uu socday kadibna hadda deegaanka uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada raxmaanka haddana ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta deegaanka aboorey iyo duuleedyadiisa meesha waxay kusoo xashidiyeen cadowgu ciidan aad u tiro badan oo magacyo kala duwan sidii aan kuwii horeyba u xusay aan u sheegay ayaguna sida ahaa cadowga caalamigana cirka uu ka taageerayey wixii meeshaa lagu xashidiyey oo tirada badnaa ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta wuxuu u sahlay in meeshii ay kala wareegaan deegaanka lagala wareego kadibna xashdi kale oo tiro badan bay sameeyeen waa kuwa isa soo qaadqaaday ilaahayna meeshaasuu ku cadaabay abooreyna cawa waa meel xur ah oo shareecada ilaahay iyo raayatu tawxiid ay ka taagan yihiin kitaabka allah in lagu maamulo qorshaheedu yahay waxa uu sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waraysigiisa uu ku sheegay in cadowgan waxa ay doonayaan ay tahay oo keliya inay burburiyaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka islamarkaana ay ka hortagaan wax weliba oo muujinaya astaamaha shareecada islaamka qorshahooda sida aan xusay bashiir waxay ahayd allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay waxa cadowga ay doonayaan dadka ilaahay ka soo horjeeday iyo waxa dantooda ay tahay oo ibliis uu horkacayo mar walba qadiiman waxadiidan waxa ay doonayaan waxay ahayd in ilaahay nuurkiisa la damiyo iftiinkaas iyo shareecadaas alla la baabi'iyo tadbiiqa sharciga ilaahay la baabi'iyo gabdhaha xijaaban la waayo dadka ay akhlaaqda islaamigahoo maanta daahirkaho bannaanka taalla la waayo in la waayo kitaabka ilaahay cid isku dhaqdo oo muslimiin ah oo ilaahay u tukato ujeeddadooda waa intaas cidda ayagu ay horseedayaan oo ay hor socdaanna oo gadaal u fadhiidana waa ibliis iyo inta uu ku shaqaysto waa gaalada caalamiga ah kuwooda cadcad iyo kuwooda madmadowba waa barnaamij marka lagu doonayey in shareecada lagula diriro ujeeddo kale ma jirin waxa uu waaliga ka warbixiyey khasaaraha culus ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii deegaanka aboorey isagoona tilmaamay in khasaare culus la gaarsiiyey saraakiilna looga dilay dagaalka saan isla wada ognahay mudduu dagaalka socday baan muxuu ahaa ka yarayn usbuuc ku dhowbuu dagaalkaasu socday ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas naf iyo maalba dhib weyn buu ku gaarsiiyey waxay ku waayeen dad madaxay ku waayeen waxay ku waayeen askar bay ku waayeen anwaac kala duwan oo ilaahay shareecadiisa la diriraysa baa meesha ku baxda tiro badan hadday tahay kuwo aakhiro aaday oo wixii ay ayagu kasbadeen ilaahay la hortagay iyo hadday ay tahay kuwo dhaawacmayba dadkaasu meeshaasu dhib badan baa ku gaaray saraakiil tiro badan oo macno weyn ugu fadhidayna way ugu baaba'een waraysiga sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan uu siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka aboorey oo ka mid a deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta kadib muddo isbuuc ku dhowow halkaasi dagaallo ay ka socdeen waxaana aboorey uu ku biiray deegaanada hadda lagu maamulayo shareecada allah islamarkaana hoos tegaya wilaayada islaamiga hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan kataab al ikhbaari ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada towfiiq ee wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe macsiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanay walaalkeen marwaan maxmed
muuqaalkaana uu baahiyey kanaalka kataa'ib al akhbaariya maalinnimadii shalay ayaa lagu soo bandhigayaa weerarkii lagu qaaday maleeshiyaadka riddada ee ku sugnaa degmada tawfiiq ee loo garan og yahay masaajida cali guduud ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe wuxuu muuqaalka ugu horrayn soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo jihooyin kala duwan ka weeraraya fariisinkii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmada tawfiiqa waxaana durba la arkayaa maleeshiyaadka riddada oo ka firxanaya difaacyadoodii isagana cararaya goobta dagaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa dabagelaya murtadiinta ka firxanaysa goobta dagaalka waxaana la arkaya iyagoo ceyrsanaya noloshana ku qabanaya qaar ka mid ah maleeshiyadii riddada ee la weeraray kaamirada alkataa'ib ayaa soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex sugan xerooyinkii murtadiinta kadib markii ay la wareegeen waxaana lagu arkayaa baktiyada askarta riddada oo daadsan meel weliba ah iyadoo sidoo kale soo bandhigaysa ilaa afar askari maxaabiis ah oo nolosha lagu qabtay فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة كل حاسد فيه يرزع كل فاسد فيه يعلو كل جاحد أننا أسد البطاح mid ka mid ah libaaxyadii islaamka ee weeraray degmada towfiiq ayaa ka soo muuqanaya filimka kaasi oo ka warbixinaya guusha uu allaah ka siiyey cadowgii islaamka
فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود الحمد لله والصلاة والسلام على من أمين بعده إلى سبحانه وتعالى كما وفق ما أنتم حد احتاجنا يدقمد على الجديد وعلو وإن بغن كسرنا إلى سبحانه وتعالى كما وفق روب ينمعو يا هيسنا إكلا دي جرواك عدو إلهي بانتي كتب إلهي دي جري برطان صوف الرياء ومحبيس برطان صوف الرياء الحمد لله إلى سبحانه وتعالى وحبان منه مهد عليه مجاهدين توحن ليه كل ود انت اللي جرمان وبين كسرين إلى سبحانه وتعالى أو مهد عليه قالوا يجبتي ما أنتي وحل الرجينا laga dhexgalo ceyta soomaaliya oo dhan ku tagila subxaana watacaala in lagu xukumo mawaaqiidka iyo dastuurka iyo baktigan inuu ka suulo insha allahu inta aan ka gaaraynana labada ixdal xusnayeenka laga sugi doonaa insha allah inaan shahiidno gebigan aa baabaan inuu kutubka ilaaha shaqeeyo kutubka ilaaha lagu xukumi doonaa raas caseer iyo raas gabuul inta dhexdana kutubka ilaaha lagu xukumi doonaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryanaa inuu naga dul qaado allahu akbar walilaahi alxamdu walilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina walaakin almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhex rondaynaya gudaha masaajida cali guduuda
يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح qanaa'im kala duwan oo hubka noocyadiisa kala duwan isugu jirta oo ay mujaahidiintu ka qabsadeen dagaalka ayaa lagu soo bandhigayaa filimka فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان فيه للإسلام نصر waxay ka tahay balakhbaariya gabagabada muuqaalka oo soconaya ku dhowaad siddeed daqiiqo ku soo bandhigaysaa fariin ka socota mid ka mid ah maxaabiista ee lagu qabtay dagaalkii towfiiq masaajid cali guduuda طليعة في المعامع والوقيع
askartayda soomaaliyeed waxaan baaq idin dirayaa cabshi maxamed ilmihiisa dalka ma u joogaan dibiduu geystay wuxuu adeer u ahay xataa ma joogo wuxuu asi dhal iska dhaafay marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow ninkan yuu idin ajarin talada hooyadiin aabbihiina raac anaga anigoo raallinaa laga ahaynaan soo qoran ciidanka haddana maanta waalidiintan dhaleen waxay ku sugan yihiin ilaaha og idinkana saasoo kale le aad tihiin hooy iyo aabbaa idin dhaleen aa dhib kastana niga soo mareen baahi badanaa ni laga soo bixiyey weji badanaa ni laga soo baaniyey cashii maxamed yoo idin ajarin qof idin qasboysa male ciidankiina si toos aaga tagee xamaali noqda ama hooyadiin aabbihiin lugaha ugu dhaqa intaa wax kale inta qaban laheedeen intaasaa idin leeyahay dhallinyarada soomaaliyeedii xashii maxamed yoo idin ajarin waa idin salaama ah
madaxa kodartada soomaaliya murtad garbuurta ayaa qiray in ciidankiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad isagoo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu soo hadal qaaday murtad guurguurta dagaalada u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ee ka dhacaya qaar ka mid a gobolada dalka xasan guurguurta ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisa lagu jebiyey dagaaladii u dambeeyey ee dhacay isagoona dhanka kala kartay in maleeshiyaadkiisa riddada laga qabsaday degmooyin iyo deegaano ay ku sugnaayeen maalin waa laga ad- waa- waa waa laga adkaana maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaana maalma isdaba socda adkaana marka ma marka qaarkood in anaga nalaga adkaado nala soo daba kacaayo that does not mean taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka marka dadka u tusaayo dagaalka waa lagu fashilay xaggay ka dhacday shabaabaa cir ka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaan ku ihahdaa dagaalamo ma jiro ciidamada waa kala yaaceen No, way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday adeedaa askari maaynoo wax dagaalamayay oo laga qabsaday oo joogay hadalkan xasan guurguurta ayaa imaanaya xilli shalay mujaahidiinta ay la wareegeen degmada aadan yabaal oo ahay saldhigii ugu weynaa ee murtadiinta ay ku lahaayeen gobolka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay allaa fadligiis cagta mariyey ilaa iyo toban saldhig ay murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha iyo duleedka degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe labada bilood ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxay la wareegeen oo gacanta ay ku dhigeen degmooyinii deegaano dhowr ah oo dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan halkaasoo laga sifeeyey maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa jazaaka allahu khayran walaalka cazaam multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayay furashada degmada aadayabal ayaa lagu qabtay degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen abu xasaan wuxuu ahaa multaqa ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen culummo nuqabo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo lagu taageerayay weerarkii taariikhda galay ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe multaqahan wuxuu hal mar ka wada qabsoomay degmooyinka buulafulla iyo ufurow oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu soo dhoweynayay weerarkaasi iyadoona duco iyo hambalyo hawada loo mariyey geesyadii towxiidka ee bacdallaahi guushaas gacmahooda ku keenay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay multaqihii degmada buulafullay ayaa muslimiinta ugu baaqa inay ku shigriyaan allaah islamarkaana ay uga mahadceliyaan guulihii ugu dembeeyey ee uu siiyey muslimiinta guulaha hadda ilaahayna siiyey midda maanta u dambaysa haddaan ku shukrino kuwo kaleeta ilaahayna siina na siinahaya ilaahayna waa wuu noo ballanqaaday waana ugu baranay ballanqaadkiisa inuu nooga run sheego haddaan ku shukrinana waan aaminsannahay caqiiday naga tahay waan yaqiinsannahay guulo waaweyn allah inuuna siin doono subxaanahu wa tacaala sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay kana hadlay degmada buulafullaay ayaa dhankiisa ka hadlay jabkii ku dhacay murtadiintii awoodda isbidaysay ee ku sugneyd degmada aadan yabaal ilaahina qur-aan jeymayl faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haani dulmigu suubiyan ilaahay maraykanka dembeeya la dabargooy haddii geega nimankii madaxdiyo iyo garsooryo iyo taliyaajo ciidanka magaaladii ka jiraan la saadiyo luugun waa ka bahili le sheegsanin sheegahay meelimay dembeeyey marka wal dembeey ma leewaay meelinka dembeyti oo antaasoo ciidan eh hataa islahayaan qur-aanka ilaahay sininka sheegi wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allaahi aayad saas ma hayne ilaahay maray faataahum allaahu min xaysu lam yaxtasibuu ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay multaqaha ayaa dhankiisa muslimiinta ugu baaqay inay u duceeyaan mujaahidiinta isagoona dhanka kale muslimiinta ugu baaqay inay mujaahidiinta garab siiyaan oo aysan ka caajisin
sida ilaahay idinka gargaari unun idin waaki baryooba ilaahay un untuugno mayla ree gaaladii un unhabarno do-ayno mujaahidiinta un un do-ay mas-uuliinta oo labaatiyo afar saaca teegan oo howlgalkaas abaabuloo hayaa ka jiran ini iyoona ilaahay meeli iyo roogan in meelka si dheer ilaahay qaluubtioo ilaahay anka aan ka hagaaji dembigiyoona allah ka dhaafo dhallinyaradii maylaaraha mujaahidiintii oo ha dhiigga una ka dhiifna ini una garab siina ini una kuu durin dhanka degmada ufurow waxaa mas-uuliyiintii multaqaha ka hadashay ka mid ahaa guddoomiyaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam waxaana uu guddoomiyaha muslimiinta degmada ufurow ugu bishaareeyey guushii ka soo hoyatay degmada aadan yabaal iyo wixii murtadiinta ku qabsaday aadan yabaal magaaladii aadan yabaal larahay murtadiintii haysideen federaal danab gorgor intaa kasoo kun saddex kun ciidan ayna ka qiyaasan roogeen dhab maanta al-shabaab allahu akbar magaaladii aadan yabaalgeeka gacanta raayada tawxiidka iyo kababadahayta saacadda allahu akbar dogi aan hoose gurguurtahayta geeka tacsiika jar multaqahan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana looga hadlayay guushii aadan yabaal ayaa ku soo aadayay xilli mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen degmada aadan yabaal oo muddo laba sano iyo bar ah ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee difaaca u ah kufaarta afrikaanta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta waxayna aadan yabaal hadda ka mid noqotay degmooyinka dib loogu soo celiyey ku dhaqankii shareecada islaamka jazaaka allahu khayran walaaka abu xasaan guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa aniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duurnimo andalus waxaynuu suurtogeli oo aan uga mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka duurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak